بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وxuu soo dhameeyey sheekhu raximah اllahu taعaalى baabkii ku saabsanaa alfuruud almuqadara fi kitaab الlah wuxuu noo soo sheegay alfuruud almuqadara fi kitaab اllahi inay tahay lix waxaa lagu darayaa mid toddobaad oo ahaa thuluthu albaaqi oo isaguna aan markaas min baab alijtihaad loogu daray laakiin lixdaasi oo iyagu ah mansuusa oo qur-aanka lagu sheegay qaala almualifu raximah اllahu tacaala baabu tacsiib waxuqa an nashraca fi الtacsiibi bikuli qowli muujazin musiibi fakulu man axraza kula اlmaali min alqaraabaati aw اlmawaali aw kana ma yafdulu bacda alfardi lah fahuwa akhu lcusuubati almufadala waxuqa waxaa waajibay an nashraca inaan gudagalno fi tacsiibi tacsiibki inaan gudagalno bikuli qowlin qowl dhammaantii aan ku gudagalno qowlkaasoo muujazin la gaabiyey qowlkaasoo musiibin xaqi asiibaya fakulu man axraza cid kastaoo koobta kula almaali maalkii oo dhan koobta bimacnaa qaadata min alqaraabaati qaraabada xaaluu ka mid yahay aw ilmawaalii kuwii wax xoreeyey xaaluu ka mid yahay aw kaana lahu uu u sugnaaday mankaasi maa yafdulu waxa dheeraadka ah bacda alfardi ay bacda ahli lfardi ahlu faradka gadaashooda fa huwa kaasi akhulcusuubati kulligaasi ama mankaasi akhulcusuubati casabo walaalkeed weeye casabadii almufadalati la fadilay oo faradka laga fadilay sheekhu wuxuu bilaabayaa tacsiib ama casabo casabadu marka la sheegayo xagga luqada waxaa la yidhaahdaa qaraabat rajuli banuuhu wa qaraabatuhu liabiihi yani qofka casabadiisu waa caruurtiisa isaga ka farcamay iyo qaraabadiisa xagga aabihii ka ahaaday ayaa la yidhaahdaa casabat rajul banuuhu wa qaraabatuhu liabiihi kuwaasa waxaa la yidhaha casaba xagga luqada xagga istilaaxa waxaa loo yaqaana casabo yani markaasi man yarisu bigayri taqdiir waa qof wax dhexlaya laakiin aan wax loo qadarin wax loo magacaabin oo aan la ohan waxaasaad leedahay alirthu bigayri taqdiirin waa qofku inuu wax dhexlo asagoon markaasi wax loo qadarin oon la oran sida saaxibulfaradkii oo kale waxaasaad leedahay kaasa waxaa la yidhahdaa yani markaasi waa saaxibu casaba marka wuxuu cagsi ku yahay faradkii faradku isagu wuxuu qaadanaya wax loo magacaabay waxaa la odhanayaa qofka nis baad qaadanaysaa thuluth baad qaadanaysaa rubuc baad qaadanaysaa waa shay muqadar ah laakiin saaxibulcasaba isagu wuxuu qaadanaya waxa weeyaan waa wax aan loo qadarin weeyaan sheekhu haddaba wuxuuna leeyahay waxaa waajib a inaan gudagalno yani markaasi casabadii ka warankeedii mar hadduu faradki soo dhameeyey dadka wax dhaxlana imaa ahlulfuruud wa ima ahlu casaba ahlulfuruud hadduu soo dhameeyey haddaba waxaa waajib uu sheekhu leeyahay inaan gudagalno yani markaasi casabadii ka warankeedii annagoo warkaas yani ku gudagelayna qowl kooban oo markaa musiibo xaqa asiibaya bimacnaa sheekhu wuu soo koobaya marka laleeyahay kalaamun muujaz waxaa loo jeedaa bimacnaa almukhtasar ayib waa midka maqsuudkiina gudanaya biaqali min cibaarati lmutacaaraf cibaaradii laisla yaqaanay yani markaasi cibaaro ka kooban shayga lagu guto ayaa markaasi muujaz la yihahda marka hadal kooban ayaan ka odhanaynaa casabadii oo sheekhu abyaad kooban buu kaga hadlayaa toban beyd ayuu marka axkaamtii casabada kaga hadlayaa marka sheekh wuxuu tilmaamay axkaamtii ay lahaayeen laba ka mid uu sheegay midda koowaad waxaa weeyaan cid kasta oo qaadata maalkii oo dhan markay keligood noqdaan ha noqdo qaraabaadka ama ha noqdo kuwa wax xoreeyey waa saaxibulcasaba cid kasta oo keligii markuu noqdo maalkii wada qaata ha noqdo min alqaraabaat qaraabadii meydka ha noqoto ama ha noqdo mawaalidii oo kuwii wax xoreeyey ah qofkaasi waxaa loo yaqaanaa saaxibulcasaba ayaa la yidhaahdaa kaasi waa xukum ama daabit lagu dabdiyo weeye daabit labaad waxa weeyaan waa qofka qaata xoolihii ahlu faradku markay qaataan nasiibkoodii wixii soo haray qofka qaata ama cidda qaadata waxaa loo yaqaanaa casaba waxaa lagu darayaa waa ciddii markaasi markii ahlufaradkii xoolihii ay dhammaystaan yacni markaa iska dhaca dhicitaanka waxaa laga soo reebayaa aabbihii iyo inankii meydku dhalay baa laga soo reebayaa oo ayagu marna ma dhacaan marna ma dhacaan meydka inankiisii iyo aabbihii marna ma dhacayaan ayagu marka daabitkaa saddexaad oo ah waa ciddii dhacaysa marka xoolihii la dhammaysto waxaa ka soo haraya inankii meydkuu dhalay asagu marna ma dhacayo sowaadix maaha kadalika aabihii waa waa laga soo reebayaa oo marna ma dhacayo maxaa yeeley cid ridaysa ooga dhowaan jirinba meydka aabihii yaa oga sokeeyo ridi kara ee meydka caruurtiisi yaa oga sokeeyo ridi kara ma jirto idan ayagu marna markaasi ee ma dhacayaan marka daabitka labadaasa laga soo reebaya marka labadaa daabit ayuu sheekhu inoo sheegay laakiin ahlu furud ayagu sidaa maaha hadday keligood noqdaan xoolihii waxay ka qaadanayaan qadarkoodii way isaga tegayaan axyaanan way dhacdaa raddi markaasi in lagu wada siiyo fardan wa raddan laakiin waa marka lagu socdo madhabka oranaya raddiga banaynaya oo laskuma waafaqsan raddiga waa arki doona insha allah marka qaraabadii waxay ka qaadanayaan nasiibkoodii way isaga tegayaan ahlufuruudkii waxay ka qaadanayaan nasiibkoodii way isaga tegayaan laakiin casabadii wixii o dhan buu qaadanaya ayib aw kaana maa yafdulu bacda alfardi isagu faadil ma sugo saaxibalfaradku waa lagu bilaaba marka hore wax loo sheegaa nis baad leedahay rubuc baad leedahay waa loo sheegaa faadil ma suge marka hore wax loo magacaaba marka kaasa waxaa loo yaqaanaa saaxibu alcasaba waxuqa waxaa waajibay an nashraca inaan gudagalno fi tacsiibi tacsiibkii iyo casabadii bikuli qowlin oraah dhammaanteed muujazin la koobay musiibin xaqa asiibaya fakulu man axraza cid kastaoo koobta kulalmaali maalka dhammaantii min alqaraabaati xaaluu ka ahaaday kulligaasi aw ilmawaalii kuwii wax horeeyey xaggooda xaaluu ka ahaaday aw kaana lahu uu usugnaaday maa yafdulu wixii dheeraadka ahaa bacda alfardi faradka gadaashisa dheeraad ka ahaa fa huwa kaasi aqulcusuubati casaba walaalkeed weeye casabadii almufadalati la fadilay oo faradka laga fadilay ayib marka almufadala yani wuxuu tilmaamayaa qowl ah casabada iyo faradka keebaa markaasi xoog badan qofku in wax ku dhexlo laba qowl ayaa ku sugan qowl odhanaya waxaa markaasi fiican inuu qofku saaxibulcasaba uu noqdo waxayna ku cileeyeen lianna maxaa yeelay saaxibu alcasaba xoolaha oo dhan buu qaataa waana fardu dhukuur waana nasiibu dhukuur ragga wax ku dhexla bikhilaaf yani markaasi faradka waxaa u badan waxaa wax ku dhexla dumarka ugu badan dumarka ayaa ugu badan marka xoolihiina qofku markuu u yimaado intiisuu ka qaadanaya wuu isaga tegaya marka waa laba qowl qowl odhanaya faradka ayaa xoog badan iyo qowl odhanaya maya waxaa xoog badan markaasi casabada xoog badan waa laba qowl kalabi wاljadi wajadi اljadi wاlbni cinda qurbihi wاlbucdi wاlأhi wbni اlأhi wاlأcmaami wاsayidi اlmuctiqi di اlancaami whakada banuuhum jamiica fakun lima adkuruhu samiica kalabi wadalika kaasi kal abi aabihii oo kale weeye wاljadi awowgii oo kale weeye wajadi ljadi awowga awowgiis oo kale weeye walbni meydka inankiisi weeye cinda qurbihi markuu dhowaado oo uu noqdo kii meydkuu dhalay wاlbucdi markuu fogaado oo uu noqdo kii meydku dhalay kuu sii dhalay kuu sii dhalay walahi walaalkii meydka walaalkii ahaa weeye wabni lahi yani markaasi walaalka inankiisi weeyaan walacmaami adeeradii weeye wasayidi sayidkii weeye sayidkii almuctiqi yani markaa wax horeeyey sayidkii dilincaami nicmeynta u saaxiibka ahaa wahaakada wabanuuhum sayidkaas muctiqa ah ee muctiqaas iyo acmaamta banuuhum caruurtoodii haakadaa kuwaa lasoo sheegay bay la mid yihiin ayaguna waa casabaday ka mid yihiin jamiican xaalay yihiin fakun waxaad noqotaa ayuha aalibu ayuha almustamicu samiican ay saamican mid maqlaya limaa adkuruhu warka aan kuu sheegaya mid maqla noqo mid maqla noqo ayuu sheekhu leh halkan sheekh wuxuu ka bilaabayaa casabadii yani markaasi saddex qaybood baa loo qaybiyaa casabatun binafsi iyo casabatun bilghayr iyo casabatun maca alghayr waxaa ka horeeya in loo qaybiyo casabatun binasab iyo casabatun bisabab casabatun bisabab waxaa weye labadan qof oo isdhaxlaya qofkan qofkan wuu dhaxlayaa xoolihiisi oo dhan buu qaadanaya ayib waxaa ka dhexeeya sabab waa kii wax xoreeyey kuu xoreeyey baa dhintay kan la xoreeyey iyo kan waa xoreeyey nasab kama dhexeeyo laakiin maxaa ka dhexeeya sabab sababkaas muxuu yahay kownuhu catiiqahu inuu yahay kii xore- kii yani xoreeyey inuu yahay ayuu ku dhexlaya marka casabatu bisabab baa la yidhahdaa casabatu bisa- binasabna waa wixii intaa ka soo haray ismay xoreyn laakiin labada qof qaraaba ka dhexaysa wuxuu sheekhu bilaabay marka casabatun binafsi ayuu bilaabay iyo bisabab markaa ku guda jirta labaduba ayuu bilaabay casabatun eh, binafsi marka la tacriifinayo waxaa lagu tacriifiya kulu dakarin laysa baynahu wa bayna almuwarithi unthaa waa kulu dakarin waa nin dhammaantii laysa baynahu asaga iyo wa bayna almuwarithi meydka aysan udhexayn untha wax dhadiga taasaa lagu tacriifiyaa yani markaasi casabatun binafsi waa dakar dhammaantii waa nin dhammaant nin kasta oo ciddan u dhexlayo asaga iyo ciddan u dhexlayo ooma dhexayso qof dumar ooma dhexayso casabatun binafsi baa la yidhaahdaa waa sida meydka aabihii waa meydka inankiisii waa meydka adeerkii waa meydka walaalkii wahaakada marka wax ooma dhexayso cid markaa unfa ooma dhexayso casabatu binafsi waxaa loogu bixiyey naftiisa ayuu casaba u yahay bimacnaa biduuni waasita ayuu casaba yahay wuxuu usoo maraya ma uu jiro naf ahaan buu casaba u yahay saasaa marka casabatun binafsi loo leeyahay saa waa lagu tacriifi tacriif kalena way sheegaan culimadu tacriif kalena way sheegaan oo in la yidhaahdo markaasi eh, kulu dii walaa-in wadakari nasa- nasiibin laysa baynahu wa bayna almayiti unthaa ayib tacriifkaasna way sheegeen marka eh, tacriif kastoo la sheego bushi baa kusoo arooraya saa darteed waxaa fiican bay leeyihiin in markaa tiradooda aada barato waata uu leeyahay yani marka ibnu haa'im walaysa yakhlu xadduhu min can naqdin fayanbagii tacriifuhu bilcaddi yani tacriifka ku saabsan casabatu binafsi naqdi yani laga waayi mayo kii lagu tacriifiyaba waxbaa markaasi bushi baa kusoo arooraya bushi ayaa kusoo arooraya ayib marka waxaa fiican in lagu in lagu tacriifiyo oo lagu qaydo xagga tirada oo la yidhahdo casabatu binafsi waa fulaan iyo fulaan iyo fulaan oo la tiriya markaas waxay noqonayaan haddii la tiriyo casabatun binafsi tira ahaan waa saddex iyo toban rag ah iyo dumar markaasaa waxay ku noqonayaan afar iyo toban Eh, saddex iyo tobanka ragga waxay noqonayaan shan iyo tobanka aan soo marnay oo wax dhexlayay waxaa laga reebayaa baan nidhi yani markaasi eh, zawjkii iyo walad un baa laga reebayaa oo shan iyo tobankaas maxay ahaayeen shan iyo tobankaas laba furuuc bay ahaayeen labana usuul bay aha- ahaayeen Eh, sagaalna xawaashi bay ahaayeen somaad xumaa labada furuucda waxay ahaayeen inankiisii meydku iyo inankaa inankiisii labada maxay ahaayeen furuuc bay ahaayeen labana maxay ahaayeen usuul oo meydka aabihii awowgiis halka waa afar soo maha dayib eh, afarna waa walaalihii iyo waxay sii dhaleen oo maxay yihiin walaalkii shaqiiq ah iyo walaalkii la-ab iyo shaqiiqa ku dhalay iyo la-abka ku dhalay halkaasna waa imisa waa afar wey afartii hore lagu daray maxay noqonayaan sideed weeye waxaa lagu darayaa adeerkii shaqiiqa ahaa iyo adeerkii liab iyo labaday sii dhaleen sowaadix maaha waa afar kale lagu daray sideed waa imisa labiyo toban waxaa lagu darayaa almuctiq kii wax xoreeyey baa lagu darayaa saddex iyo tobankaas waa rag wey waxaa lagu darayaa qof dumara asaga inoo soo wada waa tii wax xoreysay almuctiqa marka almuctiq walmuctiqa ayagu waa casabatun bisabab weeye sowaadix maaha afar iyo tobankaasi labada waa casabatun bisabab labaiyo tobanka soo harayna waa casabatun biesh casabatun binasab bay noqonayaan marka saa haddaad u ogaato tiradaasaa kugu filan tiradaas ayaa kugu filan inaad saa u ogaato waxayna noqonayaan furuuc iyo us- eh, furuuc iyo usuul iyo xawaashi bay noqonayaan usuul oo laba ah furuuc oo laba ah xawaashi oo markaasi inta soo hartay ah ayay noqonayaan muctiqu asagu waa ka baxsan yahay oo asagu ajnabi buu ka yahay marka sheekhu wuu soo duuduubay kalaabi waljaddi halkaasi waa labo wajadi ljaddi sii wad walibni waxaa la mid ah cinda qurbihi walbucdi cinda qurbihi waa hadduu noqdo ibnigii waa markuu dhawaado ibnigii wey walbucdina wuxuu noqonayaa ibnulibni buu noqonayaa halkaana labaa ka soo baxaya waa afar wey walakhi halkaa labaa ka soo baxaya oo maxay noqonayaa shaqiiqi iyo laabkii wabni lakhi labaa ka soo baxaya maxay noqonayaan shaqiiqi iyo laabkii walacmaami labaa ka soo baxaya shaqiiqi iyo laabkii ayib halkaas marka waxaa weeyaan jadkii iyo aabihii oo laba ah ibnigii ibn ibnigii oo laba ah waa afar akhi oo laba ah waa lix dayib ibnigii oo ibnu akhi oo markaa laba ah waa sideed camkii oo laba ah waxay noqonayaan toban bay saa ku noqonayaan wasayidu almuctiqu wuxuu noqonayaa almuctiqi wuxuu noqonayaa markaasi kow iyo toban bay saa ku noqonaya kow iyo toban wahaakadaa banuuhumna labaa ka soo baxaya oo damiirka humta wuxuu unoqonaya sayidkii iyo acmaamtii bay unoqonayaan sayidkii iyo acmaamtii bay unoqonayaan oo muusan raacin ibnulcam muusan raacin sayidkii inankiisina ma raacin ayib marka wahaakadaa banuuhum sayidkii muctiqa ahaa iyo acmaamtii caruurtoodina iyaguna waxay noqonayaan casabatun binafsi bay noqonayaan sidaa marka waxay isugu imaanayaan saddex iyo tobankii aan sheegaynay bay saa ku noqonayaan saddex iyo tobankii aan sheegaynay ayay saa ku noqonayaan marka intaasi waxaa ku dhammaanaya casabatun binafsi wadalika kalabi aabihii oo kale weeye waljadi awowgii oo kale weye wajadi ljadi awowga awowgiisi weye walabi walibni inankii maydku dhalay weye cinda qurbihi markuu dhawaado uu noqdo kii maydku dhalay walbucdi markuu fogaado uu noqdo ibnulibni wixii kasii dambeeya walakhi walaalkii weeye walaalkii shaqiiqa ahaa iyo laabkii labaduba wabni lakhi walaalka yani markaasi inanku dhalay weeyaan shaqiiqii laabkii walacmaami adeeradii weeye shaqiiqan kaana aw liabin wasayidi sayidkii weeye sayidkii almuctiqi wax xoreeyey sayidkii incaami nicmaynta u saaxiibka ahaa oo wuxuu u nicmeeyey addoonkan isagoo addoonah oo xoolo oo kale ah oo la iibiyo oo la hibeeyo oo sida xoolaha loogu dhaqmo ayaa markaasi uu xoreeyey oo qof caadiya ka dhigay oo tasaruf leh wa banuuhum caruurtoodii sayidkaa la sheegayo iyo acmaamta caruurtooduna haakadaa kuwaasay la mid yihiin jamiican xaalay yihiin fakun waxaad noqotaa adigu samiican ay saamican mid maqla noqo lima adkuruhu waxa aan kuu sheegayo yani markaa mid maqla noqo wamaa lidilbucda maca alqariibi fi lirhi min xadin walaa nasiibi walakhu walcamu liummin waabi awlaa min almudli bishatri nasabi wuxuu sheekhu leeyahy raximah llah wamaa lidi lbucda mid fogaansho u saaxiiba ooma sugnaan maca alqariibi qariib maciisa xaal uu ahaaday fi lirhi dhaxalkii oguma sugnaan min xadin dheef walaa nasiibin dheeftoona walakhu walaalkii walcamu adeerkii walcamu adeerkii adeerkaas walaalkaasi adeerkaasoo liummin wa abin u sugnaaday awlaa bimacnaa axaq ayagaa ka mudan min almudli kii maydka ugu soo dhowaaday bishatri nasabi nasabka niskiisa halkan sheekh wuxuu bilaabaya raximah llahu tacaala hadday isu yimaadaan casabatun binafs saddex iyo tobankaa qof hadday isu yimaadaan seebaa loo kala horumarinayaa sideebaa loo kala horumarinaya waxaan soo tilmaanay yani markaasi inay inay jirto qaacida la maro qaacida waxay tahay in la eegayo awalan jihaday ka yimaadeen in la eegayo jihadaasi hadday ka midoobaan in la eegayo dhowaanshaha keebaa meydka u dhow haddii kaa markaasi la waayana in quwada la eegayo fabiljihati taqdiimu uma biqurbihi wabacdahuma ataqdiimu bilquwati jcalan saddexdaas ayaa markaa lagu tartiibinaya jihadaa la eegaya jihada ayaa la eegaya jihada marka ay ka imaanayaan dadkan ragga ah jihada ay ka imaanayaan waa la isku khilaafsan yahay madaahibta isku khilaafsan yihiin madhab abu xaniifa wuxuu ka dhigayaa shan buu ka dhigayaa waana shanta beytka lagu nadmiyey jihaatuhum bunuwat ubuwa uquwat cumuumat dunicma waa shan weeye jihooyinka ay ka yimaadaan waxaa weeyaan dadkan casabada ah casabatun binafs jihaday ka yimaadaan waxaa weeye waa shan jiho calaa madhab abi xaniifa muxuu yahay bunuwatun jihat lbunuwa ubuwatun jihat lubuwa uquwatun jihat luquwa cumuumatun jihat lcumuuma iyo dunicmati jihat lwalaa shantaa jiho ayay ka yimaadaan sidaa loo sheegay bay u kala horeeyaan marka sidaa loo sheegay bunuwatun sida beytka ay u kala horeeyaan baa loo kala horumarinayaa bunuwatun ubuwatun uquwa bunuwa ugu horeysa bunuwatun waxaa soo gudagelaya meydka kuwuu dhalay iyo kuwa kuway sii dhaleen bunuwatun bay soo gudagelayaan ubuwatun baa ku xigto waxaa soo gudagelaya aabihii iyo awowgii dayib iyo kuwa kasii hooseeya uquwatun waxaa soo gudagelaya meydka walaalihii ashiqaa kaanuu aw liabin iyo caruurtoodii cumuumatun waxaa soo gudagelaya meydka adeeradii ashiqaa kaanuu aw liabin iyo caruurtoodii dunicmana waxaa soo gudagelaya kii wax horeeyey marka casabadii binafsi yani jihooyinka ay ka imaanayaan shantaa jiha lagu soo aruurinaya haddaba markay isu yimaad meel isugu yimaadaan jihadaa loo eegaya nin baa dhintay wuxuu ka dhintay inankiisii aabihii walaalkii adeerkii iyo kii xoreeyey buu ka dhintay waa imise qof shan qof buu ka dhintay xoolihii see loogu qaybinaya marka dhammaan waa casabo dhammaantood waa casabatun biesh binafsi weeyaan seebaa markaasi xoolaha loogu qaybinaya waxaad eegeysaa maadaama casaba ay yihiin waxaad odhanaysaa waxaad lagu kala horumarinaya jihooyinka haddaba jihadu qaabkay ahayd waxaa lagu bilaabayaa bunuwatun baa lagu bilaabaya mar hadday bunuwo joogto wax alla wixii ka hooseeyo dhan waa dhacaya ka naso sawaadix maaha jihat lbunuwa hadduuba ibni joogo ibnima xaggee ka yimid jihat lbunuwa uu ka yimid soo ma wax alla wixii ka hooseeyo o dhan dhammaan xadaf waxaa laga soo reebayaa baa nidhi xaaladan oo kale aabbaha laga soo reebayaa lianna aabbuhu maydka cidu kama xigto inankan dhinac buu ka joogaa aabbihii xagga faracuu ka joogaa aabbuhuna xaggee ka joogaa xagga asaluu ka joogaa marka aabbuhu xaalkan oo kale ma dhacayo laakiin wuxuu ka baxayaa khadki ahaa inuu casaba wax ku dhexlu ka baxayaayo khad kaluu gelaya khad kaluu gelaya maxaa la yihahdaa farad buu dib ugu noqonaya sawaadix maaha khadkii faradka ayuu gelaya haddii ay noqoto casaba inuu dhaho waxbaan ku dhexlayaa wuu dhacaya limaada waxaa la cid kaa xoog badan baa joogta jihat lbunuwa joogta adiguna maxaa tahay jihatu esh alubuwa wa jihat lubuwati muakharatun min jihati albunuwa way ka sokaysaa mar hadday saa tahayna waad dhacaysaa isaguba caqli bule wuu garanaya soo ma mar haddii meesha sa ay noqoto khalaas adigu caqlada carar maxaa dhaa miya sheekadii ayib almuhim odaygii wuu isaga tegayaa meesha khadka wuu ka baxaya khadka wuu ka baxaya haddaba marka waxaa isugu imaanaya meesha bunuwadii ukuwadii iyo cumuumadii way dhacayaan iyo dun nicma dhammaan way dhacayaan yaa ridaya bunuwadaa ridaysa ama ibni ha joogo ama ibnu ibni ha joogo marba wax ka yimi jihat lbunuwa ama ha joogo ibni ibni ibni ibni ha fogaado jihadaa la eegayaa mar hadday jihadii joogto wax alla wixii ka hooseeyey waa lagu ridayaa jihadii way ka simeen oo maalan waxay noqdeen inan iyo aabihii nin baa dhinta wuxuu ka dhintay inankiisii iyo inankaa inankiisii laba qof buu ka dhintay inuu isagu dhalay iyo inuu u yahay awowe ayuu ka dhintay xaalka noocaasa marka maxaa la samaynayaa jihadu waa hal jiha hal jihay ka wada yimaadeen ayu jihatin jihat lbunu ay ka wada yimaadeen xaalka noocaasa marka maxaa la samaynayaa fabiljihati taqdiimu uma biqurbihi xaalkaasna waxaa la eegayaa keebaa xagga meydka soo xigaa la eegaya qurbigaa la eegaya sawaadix maa marka ibniga meyd ku dhalay iyo midka u yahay awowe keebaa m meydka u dhow ku dhalay soo ma haddaba kaas waa iska tegaya maxaa lagu riday qurbi baa lagu riday meydka baa looga dhawaaday iska dhacaya marka soo waadix maha ayib uma fabiljihati taqdiimu uma biqurbihi wa bacdahuma ataqdiimu bilquwati ijcalan waxaa ku xigtaa xagga quwada quwada waxay noqonaysaa nin baa dhintay wuxuu ka dhintay walaalkiis oo shaqiiq ah iyo walaalkiis oo liaba ayuu ka dhintay soo waadix maha waxaa la odhanayaa keebaa marka la eego awoodda keebaa awood badan midu meydka wuxuu kusoo gaarayaa aabba iyo hooyay wadaagaan midna maxay wadaagaan aabbo kaliyay wadaagaan sawaadix maaha keebaa marka xoog badan kii waxaa xoog badan xagga aabba iyo xagga ay wadaagayeen baa xoog badan idan waxaa dhacaya kee maxaa dhacaya kii xagga aabba ka yimid wuu dhacayaa leanna waa laga xoog batay jihadaa lagu bilaabayaa jihadii waa imise jiho waa shan jiho wey mathalan waxaa isu yimid nin baa dhintay wuxuu ka tegay adeerkii iyo walaalkii walaalkii oo isku aabba yihiin iyo adeerkiisuu ka tegay masaladaa qayb baa lagugu yiri labadu waa casabo soo ma mid la leeyahay nis baad qaadanaysaa ama waxaad qaadanaysaa rubuc ama thuman ma jiro labadu waa casabo waayo dadka aan soo marnay oo rubuc la siinayo oo thuman la siinayay adeerna kuma jirin walaalna kuma jirin saas ma ahayn dayib labadan haddaba waa casabo haddaba casabo see loo kala hormariyaa marka waxay ohanaysaa jihaadka ay ka imaan jireen maxay ahayd shan bay ahayd waa walaalkii oo markaa liaba iyo adeerkii oo shaqiiqa weeye walaalka xagee ka imaanaya jihatu aluquwa adeerka xagee ka imaanaya jihatu alcumuuma haddaba beytka soo qabo keebaa horeeya labada jiho ukuwa horeysa fabiljihati taqdiimu ubuwatun bunu bunuwatun ubuwatun ukuwatun cumuuma waa laga horeeyaa idan adeerku wuu dhacayaa xoolihii oo dhanna waxaa qaadanaya alakh liab baa qaadanaya adeerna uu iska dhacaya oo maxaa lagu rida adeer waxaa laleeyahy waxaa lagu qancinayaa xagga jihadii baa lagaaga xoog batay oo ninkani waa jihat lukuwa adiguna waxaa tahay jihat lcumuuma wa jihat lukuwa muqadamatun cala jihat lcumuuma saasuu ku dhacaya marka waxaa isu yimid adeer iyo waxaa isu yimid awow waa isu yimid adeer iyo yaa isu yimid awow waa isu yimid see xoolaha marka la yeelay nin baa dhinta wuxuu ka dhintay awowgiis aabihii aabihii dhalay awowgii aabihii dhalay iyo adeerkiibuu ka dhintay oo shaqiiq ah see xoolaha lagu qaybinayaa labadu waa casabo labadu waa casabo ayib casabo hadday yihiin waxaa la eegayaa labaduba waxaa la eegayaa jihadaa la eegayaa sawaadex maha jihada ayaa la eegaya jihada marka ay ka imaanayaan awowa xaga ka yimaada jihat lubuwa wuxuu soo gudagelayaa awowuhu aabbuu soo gudagelaya martabadii labaad buu ahaa sawaadex maha camna martabadee buu ahaa martaba albunuwa wlubuwa wlukhuwa wlcumuuma waa aljiha araabica ayuu noqonaya sawaadex maha mar hadduu jiha raabica yimid xoolihii oo dhan waxaa wada qaadanaya awow waa dareersanay adeerna waa iska tegaya maxaa lagu riday adeer maxaa looga adkaaday jihadii baa looga adkaaday sawaadex maaha jihadii ayaa looga adkaaday waxaasu yimid meydka adeerkii iyo kii xoreeyey waa nin addoon ahaan jiroo la xoreeyey adeerkii baa jooga waxaa kaloo jooga kii xoreeyeyna waa jooga labadiba dhaxal bay usoo istaageen labadiba dhaxal ayay usoo istaageen labaduba waa casabo oo dadkii ahlufaradka kumaysan jirin maxaa la sameynaya marka waxaa la odhanayaa waxaan eegeynaa labadan qof jihaday ka yimaadeen baa la eegayaa camku jihadeebuu ka yimid jihada camku ka yimid iyo saaxibu alwalaa jihade labada jeteebaa horeysa jihat alcumuuma ayaa horeysa sawaadex maaha mar hadday horeyso camkiibaa xoolihii oo dhan qaadanaya kii xoreeyey oo taagan buu xoolihii o dhan wada qaadanaya sawaadex maha xoolihii o dhan ayuu qaadanaya marka qaabkaasa loo kala hormariyaa jihaadka jihadii hadday ka midoobaan baa niri jihadii hadday ka midoo isku jihay noqdeen maalan meeshii waxaa yimid nin baa dhinto wuxuu ka tegey walaalkii oo shaqiiq ah iyo walaalkaa wiilkiisi waa walaalkiis oo shaqiiq ah iyo walaalkaa inanu dhalay waa laba qof soo ma labadaasuu ka dhintay maxaa la odhanaya marka alaq shaqiiq kuma jirin dadka ahlu faradka kuma jirin inankiisuna kuma jirin ahlu faradki kuma jirin waa casabo mar hadday casabo yihiin casabo waxaa loo eegaa yani markaasi qaabkii aan soo marnay baa loo eegaya fabiljihati taqdiimu jihaday ka yimaadeen baa la eegaya jihadii markaan eegnay akh iyo wiilkiisii ayu jihatin labadu waa jihatu alukhuwa idin waa isku jiho jihadii ku kala dhixi waaye waxaan eegeynaa haddaba almartaba athaniya maxaa ku xiga fabiljihati taqdiimu jihadu isku mid bay noqdeen uma biqurbihi qurbi baa ku xiga haddaba keeba midka u dhow walaalkiis iyo midku adeerka u yahay ayuhuma aqrab ila lmayit walaalkiis baa u dhow idan inankii kale uu dhacayaa xoolihi o dhanna waxaa qaadanaya yani markaasi walaalkiisaa qaadanaya ayib marka jihadaa la eegay jihadii isku mid bay ka noqdeen qurbigii baa la eegay walaalay wada noqdeen maalan nin baa dhinto wuxuu ka dhintay adeerkiis oo shaqiiq ah iyo adeerkiisoo liaab ah ayuu ka dhintay sawaadex maha jihadii baan eegnay maxay noqdeen isku jiho oo jihaday ka yimaadeen labaduba jihat alcumuuma ilaa jihooyinka shanun bay ahaayeen bunuwa maahan adeerku jihatu lbunuwa maaha jihatu lubuwana maaha jihatu ukhuwana maaha muxuu noqday jihatu alcumuuma ayuu noqday ayib maadaama jihat alcumuuma uu noqday waa adeerkii iyo maxaa nidhi labaduba laba adeer soo maha mise shaqiiq iyo liaab ayib jihadii markaan eegnay isku jihay noqdeenoo labadaba jihat lcumuum oo martabadii afraad bay imaadeen isku jihay noqdeen ko jiha ku kala bixi waaye qurbi baan eegnay qurbi baan eegnay mayta keebaa u dhow labadooda waa u siman yihin walaal iyo walaal ado maxaad yani u tahay walaal ninkan dhintay walaalkii buu le kanna maxaa isu tihiin waa walaalki ninkaas walaalkiis wey taasna ku kala bixi waaye maxaa la samaynaya marka maxaa ku xiga martabada saddexaad quwadaa la eegaya keebaa xoog badan xooggu waxaa loo jeedaa midka meydka ay wadaagaan laba jiho wuu ka xoog badan yahay midka ay wadaagaan hal jiho xaggaasa laga egaya quwadu looma jeedo murqu waaweyn buu leeyahay saa ha u fahmin soo waadax maaha ayib almuhim marka jihadaasi haddii ay ka midoobaan oo ay ka midoobaan tii ku xigtay oo ahayd qurbigii oo ay ka simaan waxaa la eegayaa yani midka yani markaa xoog badan xoog badnaanshuhuna waxaa weeyaan midka meydka xagga hooyo xagga aabba ay wadaagaan baa mar kasta ka xoog badan midka xagga aabba keliya ay wadaagaan kii xagga hooyo keligii asagu meesha ma soo gelayo leanna meeshan casaba wax ku dhexlaysa asaguna casaba ma ahayn marka sidaa u fahan markay raggaas u yimaadaan saddex iyo tobanka qaabkaasaa loo tartiibiyaa qaacidadaasi hayso beydkaasi fabiljihati taqdiimu uma biqurbihi wabacdahuma taqdiimu jihadii lafteeda waxaa kasii farcamaya jihaad shana kasoo baxaya marka qaabkaas ayaa markaas loo tafriicinaya wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala marka labadan beyd wuxuu ku tilmaamay sheekhu beydka hore wuxuu ku tilmaamay altaqdiimu bilqurbi beydka labaadna wuxuu ku tilmaamay altaqdiimu bilquwati ayuu ku tilmaamay ayib marka muxuu leeyahay wama lidi lbucda maca alqariibi fi lirthi min xadin walaa nasiibi waa bilqurbi nin baa dhintay wuxuu ka dhintay walaalkiis iyo inanu adeer u yahay walaalkiis iyo walaalka inankiisibuu ka dhintay walaalkii asaga la dhashay iyo walaalka inanu dhalay ayuu ka dhintay idan ayuma aqrab ila lmayit waxaa meydka u dhow kii meydka la dhashay baa udhow soo saas ma ahayn meydka kii la dhashay baa udhow ayib kii maydka kii la dhashay kuu sii dhalayna wuu fogaaday sooma idan mar hadday qariib iyo baciid isu yimaadaan kii baciidka ahaa yani markaa dhaxalkii min xadin walaa nasiib waxba kuma leh xoolihii o dhanna waxaa qaadanaya kii markaa qariibkaabaa qaadanaya marka beytka wuxuu ku sheegay marka altaqdiimu bilqurbi in lagu kala hormariyo labadii qof xagga qurbiga lagu kala hormariyo siay yani maydka u kala dhow yihiin ka labaad wاlأhu wاlcamu liumin wa abin halkaana wuxuu ku tilmaamayaa altaqdiimu bilquwati xagga xooga in markaasi lagu kala hormariyo oo muxuu leeyahay akh shaqiiq ah iyo akh liabaa kulmay meesha una leeyahay wاlأhu wاlcamu liumin wa abin way u wada noqonaysaa bimana wuxuu ujeedaa alahu shaqiiqu iyo wlcamu shaqiiqu buu ujeedaa alahu shaqiiqu waxaa laga hormarinayaa yani waxaa laga horumarinaya min almudli bishatri nasabi almudli bishatri nasab wuxuu ujeedaa midka meydka ay wadaagaan nasabka shatrigiisa wuxuu ujeedaa ka isku aabbaha ahaayeen sawaadix maaha marka midka walaalka meydka walaalkiis oo liabin wa umin macnaa shaqiiqa ah waxaa laga horumarinayaa midka meydka ay isku aabbaha kaliya yihiin kaasaa laga horumarinaya marka labadu walaal bay noqdeen isku jihay noqdeen isku qurbi bay noqdeen laakiin waxaa lagaga adkaaday alakh liab waxaa lagaga adkaaday xagga quwadaa lagaga adkaaday leanna kana meydka wuxuu ku gaarayaa laba yani markaa ariiq kana wuxuu ku gaarayaa meydka hal ariiqo xagga aabbaha keligiis adeerkii baa la mid ah adeerkii liumin wa abin bimacnaa adeerkii shaqiiqa ahaa oo meydka xagga hooye xagga aabba ay wadaagayeen waxaa wuxuu ridayaa kii meydka markaasi xagga aabba keliya ay wadaagayeen marka walahu wlcamu liumin wa abin way u wada noqonaysaa wuxuuna ujeeda alahu shaqiiqu wlaa min almudli bishatr nas bimacnaa min alakh liab wlcamu liumin wa abin bimacnaa alcamu shaqiiq wlaa min almudli bishatr nas bimacnaa alcam liab kaasuu ujeedaa akhi shaqiiqa ahaa waxaa laga hormarinayaa oo markaa uu ridayaa akhi liabka ahaa shatru nasabna wuxuu ujeedaa nasabka niskiisa bimacnaa meydka wuxuu ku gaarayaa hal ariiq kana wuxuu ku gaarayaa laba ariiq kii laba ariiqoo xagga hooyo xagga aaba ku gaaraya meydka wuxuu ridayaa kii hal ariiq ku gaaraya meydka kadalika adeerkii meydka ku gaaraya laba ariiq xagga hooyo xagga aaba ay wadaagayeen wuxuu ridayaa kii markaasi hal ariiq meydka ay wadaagayeen wamaa lidilbucda mid fogaansho u saaxiiba ooma sugnaan maca alqariibi qariib maciise xaaluu ahaaday fi lirthi dhaxal ooma sugnaanin min xadin dheef walaa nasiiba nasiib toona haddii mar meesha uu joogo qariib qariibkaasi wuxuu ridayaa baciidkii buu ridayaa wاlأhu wاlcamu liumin wa abin wاlأhu walaal meydka walaalkiis oo liumin wa abin u sugnaaday macnaa shaqiiq ah iyo wاlcamu adeer oo liumin wa abin u sugnaaday macnaa shaqiiq ah awlaa bimacnaa axaq waxay ka mudan yihiin maalkii min almudlii walaalkii iyo adeerkii meydka ugu soo dhowaaday bishatri nasabi nasabka niskiisa iyo kalabarkiisa oo kaasaa la hormarinaya marka kaana wuxuu noqonayaa altaqdiimu min jihati alquwa ayuu noqonaya wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wlbnu wاlأhu maca alinaasi yucasibaanihina fi lmiraahi wlibnu inankii meydku dhalay iyo wاlahu walaalkii meydka walaalkiis maca alinaasi inaas macooda xaalay yihiin yucasibaanihina ee yajcalaanihina casabatan fi lirthi dhaxalkii waxay ka dhigayaan casabo fi lmiraasi dhaxalkii bay ka dhigayaan casabo walakhawaatu in takun banaatu walakhawaatu walaalihi in takun banaatun banaad haddii la helo fahuna akhawaatkii macahuna yani markaasi fahuna akhawaatkii macahuna maca albanaat xaalay yihiin mucasabaatu waa kuwa la casabeeyey walaysa maysan ahaanin casabatun casabo maysan ahaan fi nisaai dumarka dhexdiisa mid ku sugan duran jamiican xaalay yihiin dumarkii o dhan ila alatii tii mooyaane manat bimacnaa ancamad nicmaysay bicitqi raqaba qoor xoraynteeda ku nicmaysa halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa casabadii yani markaasi qeybtii labaad iyo qeybtii saddexaad ila waxaan soo sheegnay casabadu inay tahay saddex in loo qaybinayo casabatun binasab in saddex loo qaybinayo ayaan soo aragnay casabatun binafs waa raggii saddexiyo tobankan soo marnay wey saddexiyo tobankaan soo marnay weeyaan ayib halkan wuxuu kaka gudagelayaa waxa loo yaqaano casabatun bilghayr iyo casabatun maca alghayr casabatun bilghayr waxa weeyaan waa ibni oo walaashii la kulmay ibnu libni oo walaashii la kulmay alakhu shaqiiq oo walaashii la kulmay alakh liab oo walaashii la kulmay waa inamo iyo hablo walaalahooda wey bas oo kulmay ayib ibni binto hadduu la kulmo casabatun bilghayr baa la yihahdaa binto hadday la kulanto bint ibn ibni hadday la kulanto bint ibni hadday ibn ibni la kulanto waxaa loo yaqaanaa casabatun waxaa la yihahdaa bilghayr alakhu shaqiiq hadduu la kulmo walaashii waxaa loo yaqaana alcasabatu bilghayr alakhu liab hadduu la kulmo walaashii waxaa loo yaqaana alcasabatu bilghayr baa loo yaqaanaa marka waa afartii meydka inankiisii iyo inankaas inankiisii iyo walaalkii oo shaqiiqa iyo liab oo mid kasta la kulmay walaashi waa intaas weeyaan qof hadduu dhinto oo uu ka dhinto walaalkiis iyo walaashiis qof baa dhintay oo wuxuu ka dhintay yani markaasi nin baa dhintay wuxuu ka dhintay hooyadii iyo aabihii iyo inankiisii iyo inantiisii qof baa dhintay wuxuu ka dhintay hooyadii iyo aabihii iyo inankiisii iyo inantiisii ayib hooyada waa soo aragnay maxay qaadataa fi hadi masala farac waarithaa jooga hooyo walad weyday walad waladkiis weyday maanta walad miyay weyday ibni baa jooga bintaa joogta walad baa jooga maanta idan sudus baan siinaynaa sax aabbana waa la mid sudus baan siinayna farac waarithaa jooga hooyo waxaan siinay sudus aabbana waxaan siinay sudus waa labo ibni iyo bint maanta way isu yimaadeen waxay noqonayaan casabatun bilghayr bay noqonayaan limaada waa ibni oo walaashii la kulmay mar hadday laba walaalaha kulmaan waa casabatun waxaa loo yaqaanaa casabatun esh bilghayr baa la yihahdaa haddaba maxaan ku dhisaynaa masaladii casabadu ayagu waxay sugayaan wixii soo hara aw kaana maa yafdulu bacda alfardi lah waa anaga soo aragnay baaqigu baaqigay sugayaan labaduba hooyadii waa sudus aabbana waa sudus waa laba sudus maxaa ka dhexeeya sudus iyo sudus tamaathul baa ka dhexeeya marka maxaan qaadanaynaa mid ka mid aan qaadanaynaa idan lix inoogu dhis masaladii sawaadix maha lix maxaa sudus u ah hal baa sudus ah sax habluhu markaasi waa laba wey waa inan iyo laba hablood waa saddex marka caruurta hooyadii waxaan siinay sudus oo hal ah aabihina waxaan siinay sudus oo hal ah xoolihii marka maxaa soo haray afar baa soo haray afartaasi waxaa la odhanayaa lidakari milu xadi lunhayeyn baa loogu qaybinaya bimacnaa inankuna labuu qaadanaya laba qori habluhuna min qori bay qaadanayaan bimanaa labalaab buu inanku qaadanaya hablihiina mid kastaba hal laab bay qaadanaysaa marka afartii laba inankaa qaadanaya hablihiina mid kasta hal bay qaadanaysaa mithaal kale gabar baa dhimatay waxay ka dhimatay zawjkeedii ninkeedii iyo ayeydeed iyo ibnu ibni iyo bint libni habluhu waa saddex inamaduna waa labo zawjkii maxaan siinaynaa fi hadi masala farac waarithaa jooga maxaan siinaynaa ruuc baan siinaynaa sax jadana maxaan siinaynaa farac waarithaa jooga sudus baan siinaynaa sax banaat ibni iyo banaat libni iyo ibn libni abna ibnu libni iyo bint libni oo isu yimid ayagu maxay noqonayaan casabatun bilghayr bay noqonayaan meesha marka maxaa inoo yaalla waxaa inoo yaalla sudus oo aan siinay jadadii iyo rubuc aan siinay zawjkii aan siinay sawaadix maaha sudus min sita warubucu min arbaca afar iyo lix marka maxaa ka dhexeeya tawaafq baa ka dhexeeya marka maxay noqonaysaa labiyo toban afar soo qaad naskeedoo laba a lix ku dhuf waa labiyo toban labiyo tobanka ku dhis labiyo tobanka waa aslulmasalihii wey aslulmasalaha markaan ka sinayno zawjkii rubciisa arubuc min arbaca soo maahayn afartii uqaybiyo labiyo tobankii saddex buu qaadanaya soo waadix maaha jadadii waxaan siinay lix soo maahayn lixdi asudusu min sita lix soo qaado uqaybi labiyo toban maxaa soo baxaya laba c xoolihii marka maxaa soo haray labiyo toban bay ahaayeene waxaa laga bixiyey saddex meela iyo laba meela shan baa laga bixiyey sabca soo haray sabcadaasi habluhu habluhu waa saddex inamaduna waa labo toddobadaa marka soo hartay hablaha saddexdaa saddex baa min hal loo siinaya maxaa soo haray afar baa soo afartaasi labada inan midba labo qaadanaya midba labo ayuu qaadanaya soo waadix maha waxaa lamid a waxaa lamid a nin baa dhinta wuxuu ka dhintay akh shaqiiq ah akh shaqiiq oo laba ah iyo ukhta shaqiiq oo saddex ah wuxuu kaloo ka dhintay hooyadii iyo xaaskiisi soo waadix maha hooyadii iyo xaaskiisi hooyadii xaalkan oo kale maxay qaadanaysaa yani walaalaha jooga sudus bay qaadanaysaa zawjadiina maxay qaadanaysaa zawjadii fi hadihi lmasala maxay qaadanaysaa farac waaria ma joogo marka waxay qaadanaysaa ruuc bay qaadanaysaa tamaam ikhwadii ashiqadii hablihii inamadii way iscasabaynayaan casabatun bilgayr bay isku noqonayan way iscasabaynayaan baaqigay sugayaan haddaba hooyo sudus baan siinay zawjana ruuc baan siinay sudus waa min sita rubcna waa min arbaca afar iyo lix baa isu yimid afar iyo lix marka maxaa ka dhexeeya tawaaf baa ka dhexeeya marka maxaan samaynaynaa lix soo qaada niskeeda saddexa soo mahan saddex afar ku dhufo maxay noqonaysaa labiyo toban labiyo tobanka aslmasleay noqonaysaa aslmaslihii ayay noqonaysaa aslmasalaha markaan ka siinayno hooyada nasiibkeedii hooya maxaan usheegnay maxaan u sheegnay sudus baan usheegnay sudus min hayn min sita soo ma hayn lix haddaba labiyo toban uqaybi laba c hooyadii zawjadiina maxaan u sheegnay rubuc sooma hayn arubuc min hayn min arbaca afar waxaad uqaybisaa labiyo toban saddex c xoolihii marka maxaa soo haray saddex meela iyo markaasi laba meela maxaa soo haray toddobaad soo haray toddobadaasi labada inan min laba kala c afar uqayba min laba c hablihiina saddexda soo hartay min hal u kala c waadxee soo maha kuwa kalena waa la mid ikhwa liabna waa la mid ayib marka hadday kulmaan inamadaas iyo hablihii walaalaha ay ahaayeen casabatun waxaa loo yaqaanaa casabatun esh casabatun bilgayr baa la yidhaahdaa way iscasabaynayaan xoolaha soo haray baa loogu qaybanaya lidakari milu xadi lunhayn bimacnaa laba laab buu inanku qaadanaya inantuna qori bay qaadanaysa inankuna laba qori buu qaadanaya halkaasi waa masalo midda labaad waxaa weeyaan walakhawaatu intakun banaatu fahuna macahuna mucsibaatun wuxuu ujeedaa casabatun maca alghayr wax loo yaqaano casabatun maca alghayr casabatu maca alghayr maxay tahay casabatu maca alghayr waxaa weeyaan waxaa kulmay dumar baa kulmay bas dumar ayaa kulmay dumarkaas maxay yihiin waa hablo iyo hablo ay u yihiin eedooyin weeye bimacnaa meydku kuwuu dhalay ama meydku kuwuu dhalay kuway sii dhaleen baa waxaa la kulmay shaqiiqaadkii ama liabki haddii aan soo dhaweyno waxaa kulmay yani markaasi meydka walaalihii iyo kuwii ka farcmay ayaa kulmay meydka walaalihii maxay noqonayaan waa shaqiiqaadkii ama laabkii ba waxay la kulmeen meydka kuwii ka farcamay ha noqdaan kuwa asagu dhalay ama ha noqdaan inankiisa kuwuu sii dhalay sawaadix maha marka meydka hadday kulmaan walaalihii hablo ah iyo kuwuu dhalay oo hablaha hadday kulmaan waxaa loo yaqaana casabatun maca alghayr marka farqi udhexey marka muxuu yahay casabatun bilghayr iyo casabatun maca alghayr casabatun bilghayr dad walaalaha kulmayey oo inamo iyo hablo ah bilghayr maca alghayrna maxay tahay dumar baa isu yimid dumarkaasna maxay isu yihiin waa hable iyo eedooyinkood weeye oo shaqiiqa waxay la kulmaysaa ama hablo shaqiiqa waxay la kulmayaan kuwii uu dhalay walaalkood ama kuwuu dhalay yani markaasi yani kuway u yihiin yani kuw walaalkood kuwu dhalay bay la kulmeen waxaa la mid a yani akhawaat meydku ay isku aaba ay yihiin baa waxay la kulmeen hablihii walaalkood uu dhalay meydku u dhalay ama meydka kuu dhalay kuwuu sii dhala bay la kulmeen mar hadday kuwaas kulmaan waxaa loo yaqaana casabatun maca alghayr hablihii baa markaa casaba noqonaya farqi udhaxaynaya kuwan iyo kuwa hor waxaa weeyaan kii hadda aan soo marnay casabatun bilghayr inamadu iyo habluhu labadu waxay sugayeen waxa soo hara soo waadix maaha laakiin kuwani sidaa maaha waxaa baaqiga sugaya waxaa weye wa- waa akhawaadka ha noqdaan shaqiiqaad ama ha noqdaan liab ayagunbaa baaqiga sugaya laakiin banaadkii ama banaatul ibnigii ayagu nasiib bay qaadanayaan farad bay wax ku qaadanayaan soo waadix maa marka mithaalku wuxuu noqonayaa casabatun maca alkhayr nin baa dhintay wuxuu ka dhintay xaaskiisii hooyadii inantiisii walaashiis oo shaqiiqo ah nin baa dhintay wuxuu ka dhintay hooyadii xaaskiisii inanuu dhalay iyo walaashiis oo shaqiiqa ayuu ka dhintay hooyadii maxaa la siinaya fi hadi masala sudus baa la siinaya ayib farac waarithaad jooga tamaam zawjadiina maxaa la siinaya thumun farac waarithaad jooga thumun iyo sudus binta maxaan siinaynaa nis baan siinaynaa waxaa soo haray okta shaqiiqa maxaa la siinaya casabay noqonaysaa limaada maxay casaba u noqotay lanna bintaa joogta inantay u- yani u ahayd e- e- eedada ayaa joogta mar hadday joogto inantay eedada u ahayd khalaas casabay noqonaysaa oo qaacida waxay noqonaysaa alakhawaatu maca albanaati casabatun maydka walaalihiisoo habla ah hadday la kulmaan kuwii maydka ka farcamay ha noqdaan kuwu dhalay ama kuwa kuway sii dhaleen casabay noqonayaan casabadaa magaceed casabatun maca alkhayr ayib alakhawaatu maca albanaati casabatun raacyada haysa marka meel kastood ku aragto maydka walaashi oo la kulantay ha noqoto walaasha shaqiiqa ha noqoto ama liab ha noqoto oo la kulantay maydka tuu dhalay ama maydka inankiis tuu dhalay la kulantay waxaa loo yaqaanaa casabatun biesh casabatun maca alkhayr baa loo yaqaanaa mithaalku marka wuxuu noqonayaa taa aan sheegnay zawjadii thumun baan siinay ummadiina sudus baan siinay bintadii nis baan siinay ukhta shaqiiqana waxay noqotay casabay noqotay casabadaa magaceed casabatun maca alkhayr haddaba waxaan ku dhisaynaa waxaan eegeynaa dadka ahlufaradka noo joogaan eegeynaa meesha waxaa inoo yaala thumun iyo sudus baa inoo yaala athumunu min hayn min thamaaniya wasudusu min hayn min sita thumun sideed iyo lix maxaa ka dhexeeya Ah, eh, tawaafuk baa ka dhexeeya sax marha tawaafuk ka dhexeeyo sideed niskeeda oo afar ah lix ku dhufo waa imisa afar labaatan. cagsi ka dhigo lix eh, niskeeda saddexa sideed ku dhufo afar iyo labaatan afar iyo labaatanka maxaa loo yaqaanaa aslulmas'ala loo yaqaanaa ayib markaan ka siinayno zawjadii nasiibkeedii afar iyo labaatan maxaan u magacawnay zawjada thumun athumunu min hayn min thamaaniya sideedda waxaad u qaybisaa afar iyo labaatan saddex bay qaadanaysaa hooyadina maxaan u sheegnay sudus asudus min hayn min sita lixdii waxaad u qaybisaa afar iyo labaatan afar weeyaan inanta waxaan u sheegnay nis sooma hayn anis min hayn min ithnain ithnain waxaad u qaybisaa yani marka afar iyo labaatan labiyo toban bay qaadanaysaa labiyo toban meela iyo afar meela waa lix iyo toban soo maha laba lagu daray sideed iyo toban xoolihii marka maxaa soo haray afar iyo labaatankii maxaa soo haray ayib markaan laba labiyo toban siino inantii hooyadiina afar aan siino waa imisa intaas waa lix iyo toban saddex ku dar zawjadaan siinay sagaal iyo toban sax wey afar iyo labaatan sagaal iyo toban ka jar shan baa soo haray shanta ayaa qaadanaya waxaa qaadanaya ukhta shaqiiqa qaadanaysa sawaadix maaha waxay ku qaadatay casabay ku qaadatay casabo ayay ku qaadatay tamaam waxaa la weydiiyey ibn mascuud radia allahu canhu nin baa dhintay wuxuu ka dhintay yani markaasi bintun wa bintubnin wa ukhta shaqiiqa see xoolaha loogu qaybinaya wuxuu yihi libinti annis walibinti libni asudus takmilat athuluthayn waliukhti shaqiiqati maa baqiya bimacnaa casabay noqonaysaa leanna qaacido maxay tahay alakhawaatu maca albanaati casabatun bay noqonaysaa inantii wuxuu siiyey nis buu siiyey xoolihii bintadiina eh, bintadii wuxuu siiyey nisbu xoolihii siiyey bintulibnigiina sudus buu siiyey waa inaga soo aragnay dayib ukhta shaqiiqana waxay noqotay casabo leana qaacidadu waxay tahay akhawaat hadday u yimaadaan hablahii eedada u ahaayeen kuwa meydku dhalay hadday la kulmaan casabay noqonayaan casabadan casabatun maca alkhayr baa la yidhaahdaa baaqigay sugayaan saasuu ku xukumay marka sidaas ayuu ku xukumay mithaal kale oo ukhta liab oo markaa iyadana casabatun maca alkhayr noqotay waxay noqonaysaa nin baa dhintay eh, gabadh baa dhimatay waxay ka dhimatay zawjkeedii ayaydeed bintulibni iyo ukhta liab bay ka dhimatay ukhta liab ayay ka dhimatay jadadii maxaan siinaynaa sudus baan siinaynaa zawjna maxaan siinaynaa farac waarisa jooge rubuc baan siinaynaa bintulibni maxaan siinaynaa nis baa la siinayaa ayib ukhta liab maxaa la siinayaa casabaan ka dhigaynaa casaba ayaan ka dhigaynaa ayib ukhta liab waxaan ka dhigaynaa casaba leanna qaada maxay tahay alakhawaatu maca albanaat banaadka waxaa soo gudagelaya banaadkii maydku dhalay iyo banaatulibni labaduba banaad bay soo gudagelayaan akhawaadka la sheegayo al akhawaatu la sheegayana waxaa soo gudagelaya shaqiiqaadkii iyo liabkii labaduba soo gudagelayaan marka masaladaasi bintulibni waxaan siinay nis lianna yani waxaan siinaynaa nis baan siinaynaa bintulibni hooyana waxaan siinaynaa waxaan siinay hooyana maxaan siinay jaddo waxaan siinay sudus zawjna waxaan siinay rubuc soo laba maaha dayib yani binta ibnina waxaan siinay nis baan siinay okta liaabna casabay noqonaysaa meesha marka maxaa inoo yaalla waxaa inoo yaalla nis rubuc sudus nisku wuxuu gudagelayaa rubcana waa gudagelayaa suduskana waa gudagelaya macnaa tadaakhul buu unoqonaya idan nis waan iska tuuraynaa waxaa inoo soo haraya lix oo markaa sudusa iyo afar oo markaasi rubuc ah afar iyo lix marka maxaa ka dhexaynaya tawaafuq weeyaan labo oo niska afara waxaad ku dhufataa lix laba lagu dhuftay lix waa imisa labiyo toban wey labiyo tobankaas nis markaan ka siino bintulibni niskaas muxuu noqonaya lix buu noqonaya markaan ka bixino sudusna waa labo markaan ka bixino rubucna waa saddex intaa marka isku dar lix saddex waa sagaal laba ku dar ko iyo toban maxaa soo haray hal baa soo haray halka ayaa qaadanaya okta liab baa qaadanaysa okta liab ayaa qaadanaysa alakhawaatu maca albanaati casabatun ayib marka akhawaadkii ha bataan ama mid ha noqoto waa isku mid kadalika banaadku ha bataan ama mid ha noqoto banaatul ibnigu ha bataan mid ha noqoto waa isku mid marba hadday akhawaad la kulmaan banaad hadday la kulmaan casabay noqonayaan marka waxaa loo yaqaana casabatun maca alkhayr baa loo yaqaana casabatun maca alkhayr ayaa loo yaqaana kadib sheekh wuxuu sheegay walaysa fi nisaai turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba dumarku kuma jirto casabatun binafsi kuma jirto dumarku kuma jirto casabatun binafsi kuma jirto hal qof mooyaane maxay tahay waa waa gabadhii wax horeysay weeye gabadha wax horeysay waxay noqonaysaa casabatun maca casabatun binafsi bay noqonaysaa casabatun binafsi marka walaysa fi nisaa turan casaba casabada uu sheegayo waa casabatun biesh binafsi wey laakin casabatun maca alkhayr waa anaga hadda arkayna casabatun maca alkhayrna bilkhayrna waa anaga arkayna bilkhayr iyo maca alkhayr waa anaga yani markaa arkayna wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala walibnu ibnigii maydkuu dhalay waxaa la mida ibnulibnina waa lamid soo gudageli walibnu wabnu libni wlakhu shaqiiqan kaana aw liabin wuu soo gudagelaya labaduba ibnigii maydku dhalay iyo ibnulibni oo markaa maydku ku dhalay ah kii uu sii dhalay walakhu ama shaqiiq ha noqdo ama liab ha noqdo isku dar afartuba afartaa nin maca alinaai inaas macooda xaalay yihiin yucasibaanihina fi lmiraai miiraadkay dhaxalkay ku casabayn macnaa yajcalaanihina casabatan fi lirti baa loo jeedaa dhaxalka marka la joogo casabay hablihii ka dhigayaan oo hablihii ayagii waxay wada sugayaan waxay wada sugayaan baaqigay wada sugayaan marka la dhamaysto baaqiga ayay sugayaan ayib wuxuu sheekhu raximah llah walakhawaatu akhawaati ama ha noqdaan shaqiiqaad ama ha noqdaan liab in takun banaatun banaad haddii la helo kaanadu waa taamadii wey in takun banaatu banaad haddii la helo banaadka maxaa soo gudagelaya banaat maydku u dhalay ama banaatulibni bay soo gudagelayaan walakhawaatna waxaa soo gudagelaya shaqiiqaadkii iyo waxaa soo gudagelaya laabkii baa soo gudagelaya walakhawaatu akhawaadkii in takun haddii la helo banaatun banaad haddii la helo fahuna akhawaadkii macahuna maca albanaati xaalay yihiin mucasabaatun kuwa la casabeeyey weeye kuwa la casabeeyey weeyaan walaysa fi nisaai walaysa casabatu binafsi casabatu binafsi maysan ahaanin fi nisaai dumarka mid ku sugan duran jamiican xaalay yihiin dumarkii oo dhan ila alatii tii mooyaane manat bimacnaa ancamad nicmaysay manat bimacnaa ancamad min asmaa ilahi waxaa ka mid ah almanaan bimacnaa almuncim ila alatii tii mooyaane manat bimacnaa ancamad nicmaysay maxay ku nicmaysay bicitqi raqaba qoor inay xoraysay bimacnaa dumarku dhammaantood casabatun binafsi ma noqdaan ilaa gabadha wax xoraysay mooyaane gabadha wax xoraysay waxay noqonaysaa casabatun binafsi ayay noqonaysaa kainoo joog wallahu aclam intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين